gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi oo uu wehelinaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare cabdulaahi cali xirsi timacade ayaa maanta shir gudoomiye kalfadhiga shanaad kulankiisa lix iyo tobnaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ajendayaasha kulanka ayaa ka koobnaa ilaa saddex ajenda oo kale ah akhrinta koobaad hinti sharciyeedka hay-adda sharciyeenta adeegyada baaritaanka beeraha soomaaliyeed akhrinta koobaad ee hindis sharciyeedka xakameynta kiimikooyinka beeraha iyo akhrinta labaad ee hindis sharciyeedka ilaalinta xuquuqda naafada soomaaliyeed ugu horeyn wasiir dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya asad cabdirasaaq maxamed ayaa sanatarada aqalka sare faahfaahin guud waxa uu ka siiyey muhiimadda hindis sharciyeedka hay-adda sharciyeenta adeegyada baaritaanka beeraha iyo sharciga xakameynta kiimikooyinka beeraha hirgelinta tallaabooyinka xakameynta kiimikooyinka beeraha baaritaanka iyo caddaynta abuurka iyo noocyada dhirta baaritaanka tayada bacrimayaasha iyo caddayntooda baaritaanka tayada sumaha iyo caddayntooda xakameynta dulmada iyo la imaatinka nidaamyo lagula socdo intaa kadib gudoomiyaha guddiga garsoorka iyo xuquuqul insaanka aqalka sare senator naciimo xasan garweyne ayaa dhankeeda senatarada aqalka sare u dul istaagtay akhrinta labaad ee sharciyeedka ilaalinta xuquuqda naafada soomaaliyeed oo ay kasoo talageliyeen dadka naafada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoona senatarada qaar ka mida ay ku biiriyeen aragtiyo iyo talooyin dheeraad ah kuwaas oo dheelitiraya sharciga ilaalinta xuquuqda naafada soomaaliyeed qodobka koowaad waxa weeyaan qodobka afar iyo tobanaad farqadiisa labaad waxaa laga tiray ereyga suuldhable oo lagu bedelay faraka hadal laba qodobka shan iyo labaatanaad firqadiisa labaad waxaa si guud sharcigoo dhan aanu u dulmarnay markaanu dulmarnay kelmadda haween waxaanu ku bedelnay qoys run ahaantii sharcigan sidii loo sheegayba horay waa sharci haddaan ansixino malaayiin oo ummaddeena ka mid ah oo naafo ah oo daciif ah oo oo ma aragtay ku faa'iidaya waay dhigo sharciga ilaalinta xuquuqda baahiyaha gaarka magaca naafada in sidaa meesha looga saaro tan labaad isla qodobka saddex iyo tobnaad ciwaanka loo qoro sida soo socoto dhismayaasha danta guud marka qof walba oo shaqotag usoo tagay oo dadkan masaakiinta ah oo maxaa la yidhaahdaa baahiyahaas gaarka qabo inuu uu ka been sheego uu ku shaqaysto uu rabo haddii la yidhaahdo lacagaaga lagu ganaaxa marka waxay noqonaysaa ninkaa inuu soo shaqaysto wuxuu soo shaqaysto lacagta ganaaxa uu bixiyo marka fal dembi oo kan ka adag in ama ciqaabtan ka adag oo lacagta inuu mutaystaa ka fiican oo kalaasyo iskuul gaara marka la leeyahay waa ogtihiinoo waddanku weli waxaa lagu jiraa kabashaynu ku jirnaa waxaa laga yaabaa in aanay haddeer si dhaqsaa u hirgeli karayn in iskuul gaara markiiba loo amuumado laakiin waxaan jeclaan laha iskuullada jira ilaa iyo kalaas uulo ilaa iyo foonfoor oo kale in loo asteeyo dadka soomaaliyeedna hadda in badan naafooba isu dubbadhacay sababtoo tahay inta ilaahay u dhaliyey waxaa ka sii daran kuwa dagaalada ee dalkan ka jira kuwa qabiiladuna laba ka yihiin maalin kasta ku naafooba waxaan dhihi lahaa horta ha lagu soo kordhiyo dadka naafada ah iyo kuwa naafoobaha ugu dambeyn guddoomiye cabdi xaashi ayaa kulanka soo xidhay waxaana uu faray xubnaha guddiga garsoorka iyo xuquuqul insaanka inay soo dedejiyaan akhrinta saddexaad ee sharciga iyadoona uu lifaaqa aragtida sanatarada lagu darayo waxaana dhinaca kaleeto guddoomiyaha sanatarada uu ku booriyo inay soo xaadiraan fadhiga guud ee golaha guddigu arrimihii hadda talooyinkii la soo jeediyey wuu ku darsanayaa waxaanan ka dhiganaynaa haddii aan la yidhaah jadwal deg deg ah in loo soo sameeyo hal shayna walaalayaalow waajibba ayna saarane waajibkaa ayna saaran aynu gudanno aada iyo aad baad mahadsantihiin shirku waa inoo xidhay